أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maamul goboleedka shaharar dirarka isku magacaabay hirshabelle ayaa dhul dad shacab ay leeyihiin uu ku wareejiyey dowladda salibiyadda maraykanka waalidiinta iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhacwo baad ah oo murtadiinta ku soo rogeen ardayda wax ku barata iskuullada magaaladaasi dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaha ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose xildhibaan ka tirsan maamulka riddada koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey murtad laftagareen inuu hurinayo dagaal beeleedyo ka dhacaya deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaas wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo mashaariicda guulaystay ee laga hirgeliyey wilaayadaas dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale ku celisay inay ka go'an tahay qaadashada badda soomaaliya askari toobadkeen ayaa isku soo dhiibay wilaayada galgaduud ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha dulqacda kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maamul goboleedka shaarar dirirka isku magacaabay hirshabelle ayaa dhul ay dad shacaba leeyihiin ku wareejiyey dowladda silbiyadda maraykanka cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya
wafdigan oo isugu jiray saraakiil amiirikaan ah iyo mas-uuliyiin ka socotay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa ujeedka ay shalay u tageen magaalada jowhar lagu sheegay in maamulka riddada ee hirshabelle ay kala wareegayeen dhul uu maamulkaas siiyey dowladda silibiyadda maraykanka kaasoo ay doonayso inay ka dhisato saldhig military oo ay ku wada howlgalaan ciidamo maraykan ah iyo maleeshiyaadka riddada ah ee isugu yeeray danab xaflad kooban oo lagu qabtay shalay gelinkii dambe xarunta madaxtooyada maamulka hirshabelle ayaa madaxa maamulkaasi murtad cali guulaawe wuxuu shaaca ka qaaday in dhul ballaaran oo ku yaala afaafka hore ee magaalada jowhar uu ku wareejiyey dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka si ay halkaasi uga dhistaan saldhig ciidan oo ay ugu soo duulaan tagaan wilayaadka islaamiga sawiro muujinaya murtad cali guulaawe oo dhulkaasi ku wareejinaya saraakiisha maraykanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay laysla dhex marayay baraha bulshada iyadoona dadka soomaaliyeed siyaabo kala duwan uga falceliyeen tallaabadaasi uu qaaday murtad cali guulaawe maraykanka ayaa horey u sheegay in soomaaliya uu ka dhisan doono ilaa shan saldhig ciidan oo hor leh kadib markii heshiis arrintaasi ku aadan uu dhowaan la galay dowladda riddada ah ee xasan garguurta uu hogaamiyo taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa horey soomaaliya ugu lahaa saldhigyo ciidan oo isugu jira kuwo qarsoodiya iyo kuwo muuqda waxaana maraykanka saldhigga ugu weyn ee gudaha soomaaliya uu ku leeyahay uu ku yaala garoonka beledoogle ee wilaayada shabeellada hoose halkaasi oo uu sidoo kale ku tababaro maleeshiyaadka murtasaqada ah ee danab mahadsanid caliyare waalidiinta iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa cabasho xooggan ka muujiyey lacago baad ah oo murtadiinta ku soo rogeen ardayda wax ku barata iskuullada magaaladaasi siduu warbixintan ku eegayo yaasir maxamed cabashadani ayaa ka imaaneysa qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya cabashadani ayaa waxay ka imaaneysaa waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka magaalada beledweyne kuwaasi oo cabasho xooggan ka muujinaya lacago baad ah oo ay murtadiintu ku soo rogeen dugsiyada magaalada beledweyne maamulka ashaadala dirirhka ah ee hiirshabeelle ayay sheegeen inuu lacago baad ah ku soo rogay ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala magaalada beledweyne waa kuwan waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka oo ka cabanaya lacagaha baadda ah ee ay murtadiintu ku soo rogeen war waxaan nahay waalidiinta ilmaha dhalay iyo odayaashooda war waxaan la arag oon la maqal oon laga sheekayn waa waxaana soo gaaraa ardada ka baxaysa eydka oo inay baasaayaan iyona dhacaan iyo dhimanaan aan la kala aqoon shahaadadoodii lacagteedii bixiya oo advansiya ama horumar ah wax ummad qabta maaha wax ummad ku hadashana maaha ummaddan waa iska tabaaraysnay hadda biibaxada qaarna jira qaarna ka soo galeen welina qaara biyoguryaha uga jiraan dhibaatadaas iyakoo la daalaadhaca ardadooda wafdiga iyo wixii waxbarashadooda waa la daalaadhacayn waana bixinayeen laakiin waxaan ummadan u maqal caqli bini aadan iyo diin islaamidii ku salaysan taraan alla arag arda imtixaan geli doona juun tobankeeda oo eydka ah oo inuu dhaca iyo inuu dhimana iyo inuu baasi aan la aqoon horumar u keena lacagtii shahaadada wax lala yaqyaqsado waaye maamulada ashaadalo dirarka ah ee ay gaaladu ka dhisatay gudaha dalka soomaaliya ayaa dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dhac dil iyo boob ku haya shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan goobaha ay ka arrimiyaan mahadsanid yaasir dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaha ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka abaay iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay ahaa waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta xirada mashruuc ee degmada kansax dheere ee wilaayada baay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka nowcyadiisa kala duwan dhanka wilaayada shabeellada hoose mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xiradaha ciidanka kufaarta afrikaanta deegaanka buur culuw oo ah deegaan hoostaga degmada baraawe oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayadaasi xildhibaan ka tirsan maamulka riddada koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey murtad lafta gareen inuu hurinayo dagaal beeleedo ka dhacaya deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi cabdiqaani maxamed ayaa siyaanba qaadaya murtad maxamed abuukar oo ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya ayaa maamulka riddada ee isku magacaabay koonfur galbeed ku eedeeyey inuu hurinayo dagaalbeeleedyada ka dhacaya deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi murtadkan oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ayaa sidoo kale sheegay in maamulka murtad lafta gareen uu caburin iyo gaboodfallo ku hayo bulshada ku nool goobaha uu kaga sugan yahay gobolada dhaca koonfur galbeed ee dalka soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey iyo bilooyinka ugu dambeeyeyba waxaaba socday isku dir beelihii iyo in abaabul beelihii laisku abaabulo dagaalo beelada ay ka dhacaan guud ahaan inta ugu badan koonfur galbeed degmooyinkeeda toban ku dhawaad ay dagaalo ay ka dhaceen taas ooy sababteedu leedahay ay ugu weyn ay tahay dee sharci darada meesha maamulka uu ku joogo maamulka hadduu sharci waayo oo kalsoonidii iyo waktigii loo ayimay in uu meeshaas maamul uu ka dhammaaday wuxuu isku dayaa inuu xooq iyo si kale uu ku joogo marka taasaa waxay sababtay inuu bulshadii ku dhibaatayo oo isku diro si iyagu kursiga usii joogaan marka muddooyinka ugu dambeysay dee qalalaasi iyo dhibaatooyinka dhacay beridaa ugu dambeysay waa la socdaan maamulka lagula xisaabtamo gabaadfalada uu kula kacayo dadka bulshada meelahaas ku nool oo koonfur galbeed iyo degmooyinka dadku ay dhiban yihiin waa la caburiyey diyaaradii baa loo diiday ma socon karaan maamulkan xabasho kalkaalka ayaa dhibaatooyin ba-an ku haya shacabka ku nool deegaanada uu ka arrimiyo isagoona bulshada dhexdeeda ku horiyey dagaalbeeleedyo uu dhiig badan ku daatay kuwaas oo qaarkood ka dhacay degmooyinka diinsoor iyo wallaweyn tan iyo markii muddo kororsiga uu samaystay murtad cabdicasiis lafta gareen madaxa maamulka riddada koonfur galbeed ayaa waajahayay cadaadisyo siyaasadeed iyadoona markii laga soo tago dagaalbeeleedyada uu horinayo maamulkan maleeshiyaadkooda marar badan dagaallo askar iyo saraakiil ay isaga dileen ku dhex maray degmooyinka bardaale qoryooley iyo buulamareer ee shabeellada hoose iyo baay mahadsanid cabdiqaani wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa ka warbicisay xaaladda guud ee wilaayada iyo mashaariicda guulaystay ee laga hirgeliyey wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa eegaya bashiir muxidiin abu ayman xilli muddooyinkii lasoo dhaafay waxqabad xooggani mashaariic arrimaha bulshada ah ay si weyn kaga soconayeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose islamarkaana dhinacyo kala duwan uu maamulka wilaayada uu horumaro ka sameeyey ayuu waaliga wilaayada jubbada hoose markii ugu horreysay waraysi gaara uu siiyey idaacadda islaamiga ee andalus kaas uu kaga warbixinayo waxyaabihii u qabsoomay maamulka kadib saddex bilood oo u go'day markii la gaaryeelay sheekh axmed abuyoonis ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay waxqabadkii ay samaysay wilaayada laga soo bilaabo bartamihii bishii ramadaan ilaa saacadihii lasoo dhaafay haddaba maxay ahaayeen wixii ugu horreysay ee u istaagtay wilaayada jubbada hoose inay hirgeliso waxay ahaayeen wixii ugu horreeyey oo aan u istaagnay wixii allaah subxaanahu wa tacaalaa nagu waajibiyey oo lanaga raba inaan u istaagno umaradeenna ay nagu ogaayeen inaan shaqadaas aan gudanno taas oo ah dadka in rabbihii abuuray oo la baro ay bartaan addooman ilaahina ay u noqdaan allahoodana ku xirinaadaan oo u cibaadaystaan qaala tacaalaa wamaa khalaqatu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun wa qowluhu tacaalaa walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu llaha wajtanibu daaguut dee sidaas oo aayaadka ilaahay subxaana wataala noo caddaynayo shaqadaas baan u istaagnay annaga oo na fulinayno qoolka allah subxaana wa tacaala wuxuu sheegay waaliga in durbe ay bilaabeen kulamo tawjiihaad lagu siinayey wilaadda degmooyinka wilaayada iyo makaatiibtooda si loo horumariyo howlaha ay u taagan yihiin maamulada islaamiga ah wuxuu tusaale u soo qaatay sheekh abuyunis howlihii makaatiibta tacliinta dacwada xisbada iyo caafimaadka ay ka fuliyeen wilaayada taasoo lagu dardargelinaya shaqooyinkooda waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mar aan wax ka weydiinay ilaa hadda mashaariicda ay u istaageen wilaayada iyo waxaa kaga hirgelay waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ah in aan u sameynay deegaanadii oo webiga maraayay biixira inaan u sameynay maadaama dhibaato badan iyo wax badan ay ku qabeen ilaahayna waa noo suurogeliyey bifadlillaahi wa binicmatihi waxaa kale kamid ah walaal inaan sameynay dadkii oo beeraha iyo tacbanayay in aan wacyigelino oo aan ku wacyigelinay in ay tacbadaan beerahooda ay waxana ka soo saartaan horumarin iyo qurshana ay la imaadaan walaayadana ay garab istaagsan tahay oo mogtahay garab iyo gaashaan ay u tahay allah subxaana wa tacaalana wuxuu leeyahay wabtaqi fiima aataaka allaahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunyaa waxaa kale ka mid a walaal waxyaabaha noo suurtagelay in dadkii ganacsatada ahaa ayagana la dhiirigeliyo sidii uu ganacsigooda iyo horumarintiis iyo qurshahaas ay ugu dadaali lahaayeen waxaa kale kamid a mashaariic oo aan rabno inaan qabano ilaahay waa weydiisanaynaa in noo suurtageliyo waxyaabahaas aan qorsheynay sidii oo aan ugu talagalnina ilaahay noogu suurgeliyo jazaak allahu khayran hadalka sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa imaanaya iyadoo isbeddel weyn oo dhinacyada dacwada tacliinta kobaca adeegyada faridda macruufka iyo reebidda munkarka iyo koobcinta garaadka bulshada laga dareemayo degmooyinka iyo deegaanada jubbada hoose tan iyo markii loo taagay wilaayadan mahadsanid abu ayman dowladda xabishada etoobiya ayaa mar kale ku celisay inay ka go'an tahay qaadashada qaybo ka mid ah badda soomaaliya xarta abduqaadir ayaa tafaasiisha warkan eegaya wasiirka gaadiidka iyo lojistikada dowladda xabashada etoobiya alee mosima ayaa hadal uu maalintii shalay ka horjeeday xildhibaanada baarlamaanka etoobiya ku sheegay in ay ka dhabayn doonaan heshiiskii ala galeen muuse biixi bilowgii sanadkan aleem oo ka warbixinaya waxaa wasaaraddiis u qabsoomay sagaalkii bilood ee u dambeeyey waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday ahmiyadda uu ugu fadhiyo heshiiska uu ra-iisul wasaarahooda la galay somalilan isagoo carabka ku adkeeyey inay xaq u leeyihiin helidda badda iyo khayraadka soomaaliya ከዚህ በተጨማሪ ሀገራችን የባህር በር የምታገኝበትን የመግባቢያ ስምምነት ከሶማሌላንድ ጋር በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን waddankeennu waxa uu heshiis is-afgarad ah la saxiixday somalilan kaas oo u maray ra-iisul wasaaraheena tani waxay mid dhab ah ka dhigi doontaa rabitaanka etoobiya ee ah helitaanka mirinbadeed iyo ballaarinta marinnada badiilka ah ee badda wuxuuna sidoo kale arrinkan dhalin doonaa isbeddello aasaasi ah oo xagga waxqabadkeenna loojistikada ah iyo in uu furmo bog cusub oo iskaashi ah arrinkan wuxuu ahamiyad weyn u leeyahay isku xidhka gudaha geeska afrika
xukuumadda adis ababa ayaa tan iyo bilowgii sanadkan labada kun iyo afar labaatan waxay dadaal dheer ugu jirtaa sidii ay u xaqiijin lahayd helitaanka qayb ka mid a biyaha badda soomaaliya inkastoo mowqifka bulshada soomaaliyeed uu weli yahay mid ay u dhan yihiin dhallinyaro iyo waayeelo mujahidiinta hubka u qaaday difaaca diinta iyo dalka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaasoo dhammaantoodba wacad ku maray in aysan xitaa ka gurgurtami doonin taako ka mid ah badda iyo barriga taa beddelkeedana ay diyaar u yihiin la xisaabtana la galaan cadowga soo damaaciyey baddooda iyo khayraadkooda mahadsanid xaaris ugu dambayntii askari toobadkeena ayaa isku soo dhiibay wilaayada galgudud ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya hadduu warbixinta warkan waxaa inoo hayaa marwaan maxamed waxaa sii badanaya qolqolka askarta taa'ibiinta ah ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kuwaasi oo soo faarujinaya safafka cadowga allaha islamarkaana isku soo dhiibaya ciidamada mujaahidiinta cabduqaadir cali cabdulaahi waa askari toobadkeen ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda dhiddada oo isku soo dhiibay mujaahidiinta kaasoo isagoo toobadkeen ah lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda wuxuu maleeshiyaadka murtadiinta ka soo raacay magaalada kismaayo isagoona ka tirsanaa muddo ka badan hal sano wuxuu ka mid ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo tababar loogu qaaday dalka masar halkaasoo uu joogay muddo saddex bilood ah in badan oo ku sugnaa farimaha dagaalka isagoo duulaan ku ah shareecada islaamka wuxuu taa'ibkaani garwaaqsaday inuu khalad ku sugan yahay kana toobadkeeno falkaasi uu ku dhacay ee gaalnimada ahaa markii toobada loo qabtay kadib ayuu toobadkeena cabduqaadir ka warbixiyey sida uu ugu biiray safka cadowga iyo xaaladaha uu soo maray intii uu ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada isagoona farin u diray dhallinyarada lagu khaldayo safka gaala raacnimada ah anuu magacii ah cabdiqaadir cali cabdulaahi sheekay oo ka imaaday oo burjeed oo walaalaha islaamiga oo isku soo dhiibay meeshii kuwaa ugu biiray ah aheyd aan kusoo raacay oo magaalada oo kusmaayo marka muqdisho ala ii keena marka muqdisho labaatan ishaan joogay labaatan isha ka bacdina waxaa la igeeyay wadanka masar ah oo saddex bilood tababaraan ku jiray kabacdi markii aan soo dhamaystay waa soo laabtay waxaa la ii keenay xirada nanac ka bacdina hubkiaana siiyaan magaaladaan kusoo baxnay furmiyaan soo aadnay meeshii uu kuu ahaada oo furanta aan soo aaday daarunimo aa ahayd kabacdina waa isku soconayba ilaa waxaan tagnay oo budbud ah markii furimaha la galaayo oo oosweyn jabka ka dhacayaan soo laabanay magaalada muqdishoyaan soo galna waa soo baxay waxaan imaaday meel dhahaan oo maxaas ah yaa in labaatan ishaan soo joogay kabacdi waa soo baxay waxay i keeneen guriceel oo dan oo aan kusoo baxay oo furmahooda oo jaaw meel dhahaan iyo meer burjeed dhahaan hadda socodka ugu dambeeyay aan kusoo tagay oo walaalaha muslimiinta aan la soo xiriiray inaa toobakeeno ilaahay dartiisa ah ayaan ugu soo tagay markii koow aad ciidanka aa ku biiraysid waxaa lagu leeyahay shan boqol doolara diyaar ah ciidankii kale waa ku lacag badnaanaysiin marka waa ciidanka soo gal aan markii koow hadda nafsadii aan soo galay waxaa la yidhaha shan boqol doolara ayaa bil kasta la iidin siinaa waxaa la dhanama oo isbishalaatihiin meeshii waxweyn ku sugeynaba waxay noqotayba labadii boqol marka kuwii kale od walaalaha iga dambeeyay oo shacabka ah marka waxaa leeyahay ina oo meel dowlad joogto ay ku dhowaanan markoo dalkooda iyo diintooda walaalahooda muslimiinta inay ku dhex jiraan meel faa'iido ah ma lahan wax oo natiijo oo meesa jirtaba ma lahan naa ku dhuntama ogi wax toosnaan ma jirta askariga toobadkeenka ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaysa saldhigyada gaalada ee soo gaaraya deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya mahadsanti marwan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu